degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose oo degmo qadiimiye waana jarta kumanaan sana waliba yee sameeye ay tae muddooyinkan danba horumarin shalgadiisana gaar ahaan isbeddel weyn oo lagu dareemaay amniga weliba safaylan dareeree dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo tacbadowga beero oo dadka deegaanka iyo ka tiirsanyaga nabadgelyada degmada afgooye iyo si weyn u qeyb qaadaayan ciidanka booliiska oo kaaladaayan shacabka siduuse sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada afgooye mahdi axmed xasan oo ku warbiyay xaalada guud ee degmada xaaladda amni ee degmada boqolkiiba boqol waay sidaa indhihiin ku soo aragteen degmada xaaladeeda aad iyo aad ayay u wanaagsantahay hadday tahay xag ganacsi xag maamul isku xirka bulshada dhinac walbo maalmahaana saa arkaysaan wasiiraan oo imaanayay taasna waxay suuragelinaysaa in ay ammaan tahay ka turjumaysaa inay degmada ammaan tahay waxaana si gaar ah uga qayb qaatay oo ammaankaas ilaahay ka sokow mahaddeeda ama ammaanteeda ammaanteeda waxaa iskale ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwana degmada ku sugan khaasatan ciidanka booliiska daraawiishta iyo saldhigga isku duubnida ay sameeyaan iyo gaaf wareega gaafmeerka oo magaalada ay ku sameeyaan iyo sida loola xisaabtamo dadka oo amniga khalkhalka ku ah waxaa kaloo magaalada oo kusoo biiray ciidanka nabad sugidda ayagana oo shaqo fiican ka haayo milatarigiyaa joogo aad iyo aad ayay ciidamada qalabka sida u mahadsan yihiin ganacsiga saa soo aragtay waa magaalada waa magaalo xamar u dhow degmooyinka kale ee waddanka waxay uga nasiib badan tahay xaafad xamar ka mid ee aan ku xisaabi karna annaga afgooy sababtoo ah state ahaan waxay ka tirsan tahay koonfur galbeed laakiin waxay aad ugu dhowdahay caasimadda marka xaggana waxaa nooga yimaado xamarna ganacsiga iyo shaqaalo ka yimaada intana shaqaalo ka taga xagga u shaqo tago dhinac walbo isku xirka oo waxaa waaye gobolladoo dhan micnihii marka safarada la dhaho nidaam walba oo ganacsi aad ay magaalada u horumarsantahay sida dukaameysiga aad soo aragteen iyo wixii dhan marka insha allahu kheyraan rajaynayna shacabka degmada shacab aad u fiican oo degan oo xaraarad leh oo aad yacni dowladnimada iyo wax walba u fahamsan waaye waa shacab xadaari ah oo shacab aad iyo aad wakhti badan u soo maray waaye way mahadsan yihiin qaabka ay ula shaqeeyaan maamul maamulka degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose iyo shacabka iyo door fayl kuga adeena isbedelada horumarineed ee ka tallaabsatay degmada afgooya